dumarka horta iyadoo ah laga maarmaan ay tahay hooyadu mar walbaba ama haweenkuba ay yihiin lafdhabarkii bulshada haddana waxaa hortaagan haddaan usoo noqdo su-aashaada waxaa weya waxaa hortaagan waxaa weeye xagga muxuu ahaa hadday ka imaaneyso reer ama reer ay u dhaxday iyagoo mar walbaba ay raggu isa siiyaan xubinta ama darajada marka ama haddayba wasiir tahay ama hadday wax kalaba tahayba oo dumarka ama loo ogolaynba inay wax noqdaan marka taasaa mararka badan sabab u ah adigu baarlamaanka puntland ee hadda waktigiisu sii dhammaanayo ayaad ka mid noqotay maxay kugu qaadatay inaad soo gasho baarlamaanka aniga baarlamaanka waxaa markii horena reerkayga aniga alxamdulilahi shukri waxaan ka dhisnaa xagga odaygayga baan ka dhisnaa ilaahay khayra siiyo midda kale saamil ahaana ama beesha aniga aan aan baarlamaanka iisoo xulatayna waan ka dhisnaa taasaa aniga ii saabsay inaan soo galo sidaasoy tahayna caqabado baan kala kulmay ilaahayna wuu iigaga fududeeyey marka marka mar walbaba hooyadu ama gabadha soomaaliyeed mar walbaba waxay la kulmaysaa caqabad marka waxaan oran lahaa inay u dhabar adeegto ama ay macnaha ay u samirto ay si ay u gaarto hamigeeda hadday baarlamaan tahay iyo hadday dhinac kaleba tahayba marka taasaan oran lahaa
macnaha waxaa tidhi xagga odaygaygan ka dhisnaa xagga qoyskaygan oo ka dhisnaa sidee uga dhisnayd xagga odaygaaga ma isku kursi baa ka dhexeeya macnaha reerkaad u dhaxday iyo reerkaad ka dhalatay maya sababta waxaa weeye walaalo kursi nagama dhexeeyo oo waxaan uga dhisnaa haddii aada guriga aada kasoo tegaysa ila qofka hooyo markay tahay waxay haysataa caruur bay haysataa waa hooyo haddii dee qofkiina waa qof dumaroo dee nin qabo haddii odaygaaga aadan ka dhisnayn oo uuna dee reerkii talo wadajir lagu gaaray oo aada wixii intaad wadajir wada gaarteen oo wixii aada ka tashateen oo aada markii reerkayga i yiraahdeen sidaasaanu rabnaa inaa halkaa noo aadid oo shaqada aa noo qabatid waa inaan taladii kusoo celiyo gurigaygii odagaygii iyo caruurtaydii si reerkaygii na aan u badbaadiyo shaqadii la ii dirayna aan dee u qabto marka sababtaasaa ii ii saashay odaygayga kaalin weyn buu ku leeyahay xildhibaannimadan aan noqday
ha marka waxaad leedahay dumarka hooyooyinka haddii odayaashoodu dabcan garab siiyaan oo garab istaagaan way u fududaan kartaa inay yoolkooda gaadhaan
ha ha ha ha waa waa aada muhiim weeye reerka inayn hooyadu burburin ee odageeda ay ay macnaha talada ku celiso ay la tashato hadday wax walbaba ay raadinayso markooda waa guriga tala inay kaga soo baxdo marka waa waa waa ku guulaysanaysaa dadna way iska celin kartaa waxnana way qabsan kartaa hadday reerkii ka dhisan tahay hooyadu hagaag marka beesha kursigan iskale oo aada adigu matelayso ma iyagaa kuu gartay mise adigaa raadsaday oo tartamay oo kadibna ku guulaystay iyagaa markii hore ii ofargareeyey markii hore gabarh baa ku jirtay walaashay ah baa markii hore ku jirtay farax aydiid casoogaa ku jirtay kadibna waxay yidhaahdeen kursigii gabar weeye waa loo baahan yahay faa-iso adigaan qof aan kugu aaminayna adiga ah inaad kursigii aada noo fariisatay sidaasa anigu baarlamaanka kusoo galay markii horena qof dee puntland midnimadeeda iyo wadajirkeedii hawshaa qabta baan ahaa xitaa waxaan ahaa guddoomiyaha jaaliyada haweenka puntland ee u k marka wax badan baan kasoo qabtay aniga community-ga puntland iyo iyo sidii dadkeena uu horumar u gaari lahaa marka firfircoonidaa darteed bay dadkaygii waxay yidhahdeen kursigan adigaa loo gelayo qof reerkeeda ka dhisanna waa ahaa caqabad baad ka dhawaajisay in ay aada wajahday markii kursigan aada qabasanaysay caqabadda kusoo wajahday maxay ahaayeen maxayse ugu cuslaa caqabaddaa waa caqabadan hadda ka bogsooday xilligiina waa isku gebagebo marka haddeerto waxaan dawlad cusub iyo nidaam cusub iyo xildhibaano cusub baa loo gudbayaa laakiin waa waxaan alxamdulilahi shukri ilaahay ma aragtay iga soo gudbiye weeye marka dib ugu noqon maayo walaal
n macnaha n ujeedka aan leenahay baa ah n haddii aad dabcan nala wadaagi karto n in dumarka kale ee dabcan hadda hanku ku jira ay wax ka bartaan caqabadaha gabadh doonaysa inay xildhibaan noqoto ay la kulmi karto walaal caqabadaha waxaa weeye waa wax la wada ogyahay markaa meesha soo gashid oo aad timaadid dhowr caqabadood baa la kulmaysaa mid xagga reerka ah u dhaxday iyo mid reerka ah ka dhalatay labadaba waxaa la isleeyahay armay dhinacan wax u wadaa ka kale wuxuu leeyahay armay dhinacan wax u wadaa marka mar walbaba tuhumka wuu jiraya laakiin hooyadu mar walbaba waxay wadaa waxaa weeye midnimada iyo wadajirka iyo iyo inay micnaha dadka isku wado bay wadaa marka raggu mar walbaba waa waa waa waa waa iska kaariixayaan xitaa waxaa dhacdaa marmar aynan haddii ama khilaaf ama wux uu jiro in aan talada waxba lagaa siinaynin laakiin haddii aad tahay qof qof ad adag aad tahay aada leedahay intana raga iskuma raacaysiin ama waxaan la xalinayo guddi haddii loo xilsaaro aanba laga reebo dumarka laakiin markaad tidhaahdid war annagu maxaanu nahay masawir baanu nahay waa in guddigii haween lagu daro sida guddiga arrimaha bulshadoo kale waa in mar walbaba micnaha haweenkii uu meesha ku dhex jiro waa lama huraan marka taasoo kalena marka laakiin hadashid waa run baa la oranaya laakiin qofku hadduu xishoonayo aaminsan yahayo uu dee iska dhow dhowrsanayo u leeyahay allaileh bal iyagaa ku siinaya ee iska sug kadna waxba kuma siinayso laakiin markaad hadashid waxaa weeye wallahi waxaa lagu leeyahay waa runtaa haa noogu dara labadaba labadeenaba waa gabdhaha waa markaa waa nala ku daraa n laba gabdhood ayaad baarlamaanka hadda ku joogtaan kan waktigu soo dhammaanayo markaad soo dhex fadhiisataan lixdan iyo afar nina ood lixdan iyo lixda xildhibaan laba keliya idinku ka tihiin maxaad dareentaa bal jawi nooceeyabaad maxaad isdhahdaa wallahi muxuu ahaa wax ma dareeno oo dee reerka yagu waxaan uga soo tagnay inaanu rag wax la qaybsano oo siduu nidaamka yahay haddii xeer la dejinayo haddii baarlamaanka guddiyuu kala leeyahay qof walbaba guddigiisuu ku jiraa marka wax aan dareemana male waa wada shaqeynaa naga dhexayso laakiin qofka dumarka markay meesha soo fadhiisato oo guddigii ama wax xeer ah ama wax la isku qabsado oo guddi loo xilsaaro ta ugu muhiimsan waxaa weeye in gabadha laga laga laga talageliyo marka marmar baan talada waxba lagaa siinaynin haddaadan hadlin marka laakiin haddaad hadashid gartaada waad helaysaa waxaad leedahay waa in in micnaha annaga aaway qaybtayadii ama annaga waxayagii meeyey waad ka hadli kartaa marka markaa hadashid dee dib baa lagaaga istaagaya laakiin haddaada hadlin nimaa hadlin maxaa la yiri in in in nimaa hadlin hooyadii wax ma siiso waa saas oo kale marka waxaa weeye qofku markuu baarlamaanka soo gelayo oo qofku qofku gabadhu ay gabadh tahay waxa weeyaan in ay hawshii loo idmaday siday tahay ay u qabato marka laakiin dareen ahaan dareen ahaan sow dareen ahaan sow qofku isma dhihi karo markaad laba keliya tihiin oo kale malaa waxaa fiicnaan lahayd inaad inta ka badataan oo gabdho badan ay garbahaaga aad ka arki karto golaha dhexdiisa waa run waa dhahaysaa waana waana rabnaa hadeerna waxaan rajaynaynaa inay noo soo bataan gabdhahana waxaan u malaynayaa sanadkan in dhowr ay wax kusoo darsoomi kartaan ilaa iyo lix ama afar waa rajaynaynaa inay noogu soo darsoomaan n hadda adigu waxaad ku jirtaa olole inaad kasoo ka mid noqoto baarlamaanka cusub ee hadda la xulayo oo wax dooran doona laba kun iyo sagaal iyo tobanka rajadaadu sidee tahay
rajadeeda n n n muxuu ahaa wax walbaba waa calaf wax walbaba ilaahay bay ku xiran yihiin laakiin rajadeyda sidaan rajaynayo boqolkiiba waa sagaashan iyo sagaal
n marka wax caqabada oo aad ilaa hadda aada wajahayso ama aada is leedahay caqabad bay kugu noqon karaan oo muuqda miyaa jira
may may wax caqabada oo imuuqdo iyo wax xumaan ah ma aan arkin ilaa iyo hadda n gabdhaha kale oo dabcan gobolada kale ha ka soo galeen ama gobolkaaga ha ka soo galeen ee ee baarlamaanka hadda doonaya inay ka mid noqdaan si ay isugu xidhan tihiin xugumo kala qaadataan ama ma isdhaafsataan xogo ku aadan sidii caqabadaha looga gudbi lahaa a gabdhaha waa wada xiriirnaa meeshay wax u marayaan marka kolley howlaha waa u socdaan qaar rajadooda way fiican tahay qaar muxuu ahaa loo lambay gelayaan laakiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa in uu ilaahay usoo fududeeyo hamigooda ay waktiga badan geliyeen taasaan ilaahay ka baryayaa odayadana waxaan ka codsanaynaa haweenku wax badan bay ka bedeli karaan bulshada in ay gabdhaha u fududeeyaan aysan ku xireen muxuu ahaa in ay ku xireen waxyaalo badan ay baadhihin tan waa haween oo kale qabiilada qaar baa aan ogolayn reeraha qaarkood dumar aaban maqli karinba marka dumarku waa laf dhabarta ummadda muxuu aha bulshada marka dabar walba oo soomaaliyeedna wax badan bay ka bedeli kartaa in wadanka iyo dawladda intaasaan burburka ku jirnayna haweenka soomaaliyeed wax badan bay ka bedeli ka bedeleen muxuu ahaa iyo iyo dhibaatooyinkii wadanka uu soo wajahay marka ha loo fududeeyaan oran lahaa n intay leeg baad hadda haweenka ku sharaxan tihiin intaad iska warqabtaan ama aada wada xiriirtaan hadda waxaan waxaan la xiriiraa oon ogahay gabdhaha saddex gabadhii hore iyo laba gabdhood oo kale dad badan waxay dhahaan dumarku marka hore la tartamayo aada bay u yaryihiin oo ma yimaadaan meelaha wax lagu qaybsanayo hadhow uun marka go-aan la gaadho wax soo baxaan bay meelaha ka qaylqayliyaan oo leeyihiin qoondadaeedi ama xuquuqna lama siin eedaasi sow midaad dumar ahaan leedihiin maaha waa dabcan way tahay sababta kalifaysana waxay tahay hooyadii shaqadii oo u dheer gu tii gurigoo u dheer tii reerkoo u dheer tii wax walbaba marka wax badan baa u u masaamahaynin in ay in ay ka qayb gasho marka sababta aan oranayo waxaa weeyaan marka hore reerkeeda iyo odaygeeda iyo caruurteeda wadatashi ha lasoo samayso markay lasoo samayso si ay booskii ay iyadu buuxin jirtay loo buuxiyo inta ay hawsha ku jirto marka taasaa taasaa sabab u ah baan anigu isleeyahay wallaahi anigu codsi baan usoo jeedinayaa oo ah muxuu ahaa markay wax dhacaanba hooyaa dib loogu soo noqdaa marka marka wax la rabo laakiin in in hadeerto in hooyadu waa lama huraan waa in kaalin kaalinta kaga aadan qeybta ay ku leeyihiin wax laga siiyo boqolkiiba soddon baa la yiri lama hayo xitaa wax u dhowna weli lama sii hayo marka waxaan oran lahaa in gabadha isa sharaxaysa ee baarlamaanka puntland isku sharaxayso in ay qeyb qeybtooda gabdhaha loo fududeeyaan jeclaan lahaa